إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim asalaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhuree warbaahinta ee islaamiga ah alfurqaan qodobada duhurnimadan oo jimcahaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qarax khasaare dhaliay ka fuliyey gudaha degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa khasaaraha nafeed ee ka dhashay dibadbaxyo shalay ka dhacay magaalada burco ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka ee degmada sablaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa loo qabtay dowlad diini ah oo ay duruus kala duwan ku qaateen wiil u dhalay madaxweynaha uganda ayaa sheegay inay musaafuriin doonaan cid weliba oo codayn weysa aabbihiis guddiga gaadiidleyda ee magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen in dowladda federaalka ay ku hayso dhacyo boobahsan in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa xasan sheekh ugu baaqay inuu iscasilo warka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan waxaad ku maqli doontaan jamaacada nusratulislaam almuslimiin oo dagaalo ku dishay in ka badan toban askari warna ka soo saartay khasaaraha dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada jibu ee dalka burkina faso intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada igu door korona ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة mar kale isku soo laabasho wacan dhegaystayaal waa duhurnimo jimcaha taariikhda hijirada ay ku beegan tahay siddeedii tobanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinac kalena ku astaysan lix iyo tobanka bisha mey sannadda laba kun shan iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qarax khasaare dhaliyey ka fuyay gudaha degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose guutada qaraxeeda ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qarax culus ka fuliyey gudaha magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose kaasoo lala egtay guriga uu magaalada marka ka degan yahay guddoomiyaha magaaladaas nin lagu magacaabo cusmaan muuse maxamed waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba ka mid a ilaaladiisa faahfaahin ayaa ka soo baxaysa khasaaraha nafeed ee ka dhashay dibadbaxyo shalay ka dhacay magaalada burco faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaara axmed cabdulaahi xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha nafeed ee ka dhashay dibadbaxyo ay dadka ku dhaqan magaalada buro xarunta gobolka togdheer ay maalinkii shalay ka dhigeen magaaladaas ciidamada booliiska maamulka la baxay somalilan ayaa waxa ay dadka shacabka u adeegsadeen rasaas noolnool iyagoona halkaasi waxyeelo ugu geystay tiro dad ah warbaahinada halkaasi ka soo warama ayaa waxa ay tilmaameen in laba ruux oo shacaba ay ku dhinteen rasaasta sida bareerka ay u rideen ciidamada booliiska maamulka la baxay somalilan halka ay dhaawaceen afartan kale sarkaal ka tirsan booliiska maamulka la baxay somalilan ee magaalada burco oo ah xarunta gobolka togdheer ayaa sheegay in la waxyeeleeyay wasaarado gobolka waxaa ka dhacay rabshado rabshadahaas oo keenay khasaare khasaarahaasi wuxuu leeyahy laba qof waa dhibasho afartanayadadiina waa dhaawac waxaa kaloo dhacay madaarkii waxbaa loo geystay wasaaraddii howlaha guud iyo gaadiidkayana waxbaa loo geystay in ka badan boqol iyo konton qof baa xidhan in ka badan boqol iyo konton qof baa xidhan waxaase loo baahan yahay in wax la xakameeyo magaalada buraa gobolka togdheer ayaa waayihii u dambeeyey waxaa ka taagnaa heesado u dhexeeya dadka deegaanka iyo maamulka la baxay somalilan arrintani ayaa imaanaysa iyada oo horey ay u taagnaayeen xiisado ka dhex taagan bulshada ku nool waqooyiga iyo maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan cero ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka ee degmada sablaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa loo qabtay dowra diini ah oo ay duruus kala duwan ku qaateen warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah mubaarak cumar dowradani oo ahayd mid uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa loo qabtay ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka degmada sablaale dowradan loo qabtay ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka sablaale ayaa soconaysay muddo lix maalin ah iyadoona dadkii loo qabtay ay ku qaateen duruus kala duwan galabnimadii shalay ayaa waxaa dowladda lagu soo gabagabeeyey ganacsatada iyo odayaasha degmada sablaale ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose iyadoona gunaanadka dowladda ay kasoo qaybgaleen marti sharaf kala duwan qaar ka mid ah ganacsatada iyo odayaasha dowladda loo soo xiriyay oo la hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa ka warbixiyey duruusta ay dowladdu ku qaateen iyo wax ay ka faa'iideen iyagoo dhamahad celiyey maktabka dacwada gobolka shabeellaha hoose waa ku soo dhowahay idaacadda alfurqaan magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir maxamed guutaale sablaale sablaale degmada sablaale maasha allah maasha allah sidii si aan aada u jecelnahay idinkuna aad haddii laydin kaga sheekay aad ku farxaysaan ku sugana dowladaas waa masjid abubakar ay ka socotay waxayna uga bilaabay odayaasha nuqabada iyo ganacsatada duruus aada u qiimo badan dadkuna maaragtay xilligii loogu talagalay kusoo beegmay ayay ahayd maasha allah maasha allah waxaan u aragnaa wax weyn aan u aragnaa bal iska dhaafe wax loo baahan yahay oo waktigoodii kusoo aaday baan u aragnaa magacayga cumar maxamed aa la yiraa degmada sawlaala aan kasoo jeedaa ganacsatada qaybta ganacsatada aan ku jiraa dowla waxaa noo dhamaatay lix beri socotay lix beri oo maantii xaflideedii aan ufadhino dowladda walaahi waxaan ku qaadanay risaalooyin saddex risaalo aan ku qaadanay saddex risaalo ah risaalada koowaad risaalu asmaa walaxkaam risaalada labaad الدلائل في حكم مبالاة عن الإشراك رسالة السدحات تعليم الأمة لأساسات البيع سدحات رسالة عن طلق عظمي مركة دورة آدي آد مسيدة إهد وآدي آد عن سود وينينو وعن حفظ الظاهرية بن سعيد الأكبر أنت هاي dowladan ayaa imaanaysa iyadoo barqanimadii shalay degmada sablaale dowro lagu soo xidhay qaar ka mid a dumarka muslimaadka ku nool halkaas wiil u dhalay madaxweynaha uganda ayaa sheegay inay musaafurin doonaan cid weliba oo codan weysa aabihiis waa kan maxamed qaasimo warkaan la diyaar ah muusike narukaba oo ah taliyaha guud ee ciidamada uganda sidoo kalena ah wiil uu dhalay baadiriga maamula dalkaas ee yuweri museveni ayaa waxa uu goodiyey muwaadiniinta ugandayska ah ninkan ayaa ku goodiyey inay dalka ka musaafiri doonaan cid weliba oo ka codaysa aabihiisa oo ah madaxweynaha uganda inta lagu guda jiro doorashooyinka soo socda ee loo madalsan yahay inay dalkaasi ka qabsoomaan hadalka taliyaha guud ee ciidanka uganda ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ee xukuumadda kambala cadaadis xoogan ku haysay mucaaradka dalkaas waxaana wiilka u dhalay museveni u xihan hogaamiyaal mucaarad ah isagoona xabsi ugu goodiyey kuwo kale guddiga gaadiidleyda ee magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen in dowladda federaalk ay ku hayso dhac iyo boobahsan faahfaahin koowaadana warkaan waxaa la diyaaraa cabdinaan xaaji muxsin gaadiidleyda badeecadaha kala duwan ka soo qaada dekedda magaalada muqdisho ee geeya qeybaha kala duwan ee gobolada dalka ayaa waxa ay sheegeen in saraakiil ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ay dhac iyo boob ku hayaan gaadiidleyda waxa ay sheegeen inay shaqo joojin sameynayaan sababo ku aadan lacago xaddaaf ah oo ay gaadiidleyda dhac ku tilmaameen kuwaasoo ay ka qaadaan xubno ka tirsan dowladda federaalka waxa ay intaasi ku dareen in lacag gaaraysa saddex boqol dollar ay xubnahan ka qaadaan gaadiidleyda taas oo ah lacag baad ah iyadoona ay usii dheer tahay canshuuraha ay ka qaadaan dowladda federaalka maanta si hoose iyo si kora u fiira cabashada gaadiidleydu ay qabto gaariga leelada ee ka baxa gobolka banaadir ee taga galmudug ka soo laabtaa isbaarihiisu saaka saddex boqol oo dollar go ambaagmaraya ninka iska lihina kama uu helo waxaasna waxaa cunaaya waa ama saraakiil meel fadhisa ama nimankaas qaa'imiinta ah oo dalladda la baxo oo qamiisyada wata oo gaadiidleyd aan ahayna burka iyo bariiska gadda waxaa ku haya niman la baxay dalladda gaadiidka gobolka banaadir oo nin la yidhaahdo cabdullahi cali salaad kaadheerey guddoomiye ka yahay cumar ferey maalinkaasi hadda intuu dhexle meesha la yidhahdo suuqbacaad laanta guri dabaqa uu ka dhisow hayaa shagta guri uu ka dhisow hayaa dabaqa meeshaasuu ka abuuray ummaddii lacagtuu ka dhacay oo dalladaas uu shacabka la heshiiyey wuxuu ka abuuray ummaddu waa arki karta waa lasoo fiiri karaa guryahaas uu meesha ku leeyahay lacagti jagboontiyada oo gobolka banaadir oo uu ka qaaday iyadana la yidhi waddadaha lagu dhiso waa soo leexsay meeshaasuu gashay nin la yidhaha macalimahdii oo taliyaha ciidanka booliska ah gobolka banaadir hay-addaasuu amni u yaho waardiyo waaya haddaad ka hadli tagto ama dalladda warkeeda soo qaado sheerow ka yaha waa ku xidha hadda waana raadsi waha maanta gaadiidleyda ka shaqeeya meelaha ay ka harimiso dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa marar badan waxa ay sheegeen inay dhibaatooyin badan kala kulmayaan isbaarooyinka taakataakada ah oo ay dhigtaan ciidamada dowladda federaalka iyadoona ay sheegeen ciddii bixin weyse ay naftiisa halis ku jirto in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa xasan sheekh ugu baaqay inuu iscasilo war-saxaafadeed ay si wada jira usoo saareen boqol iyo saddex xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxay eedeymo culus u jeediyeen xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk xildhibaanadan ayaa waxay tilmaameen in xasan sheekh uu ku tuntay shuruucda ay dejisteen iyagoona ugu baaqay inuu iska casilo xilka madaxtinimada bayaanka ay soo saareen xildhibaanada oo ka koobnaa saddex bog oo lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa xusay in muddadii saddexda sano aheyd ee lasoo dhaafay oo xasan sheekh waxba u tarin dowladda federaalk haddii uu xilka sii haayana uu haatan dalka ka sii dari doono xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa si weyn u diidan habmaamulka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk iyagoona mar weliba xildhibaanada ku dhaleecaya xasan sheekh maxamuud sadbursiyo dhibaatooyin ka dhana bulshada soomaaliyeed mana ahan markii ugu horreysay oo ay soo jeediyaan eedeymo ka dhana xasan sheekh maxamuud warkaan dhegeystayaal duhurnimadan jimcaha wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan markaana warka dibadda jamaacada nusratul islaam almuslimiin oo dagaalo ku dishay in ka badan toban askari warna ka soo saartay khasaaraha dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada jibu ee dalka burkina faso ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weeraro ballaaran ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala waqooyiga burkina faso gaar ahaan gobolka waagadugu dagaalkan ayaa sababay dhimashada ilaa saddex iyo toban askari oo ka tirsan burkina faso halka lagu soo furtay in ka badan toban qori oo noocyada kala duwan ee hubka waxay sidoo kale mujaahidiintu howlgalkan ku gubeen saddex gaari oo gaashaaman iyaga oo la wareegay laba iyo toban mooto oo nooca labilgood ah dhanka kale jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa war rasmi ah ka soo saartay khasaaraha dagaalkii cuslaa ee dhowaan ka dhacay magaalada jibu ee dalka burkina faso kaasoo ku beegnaa axaddiina dhaaftay ee saddex iyo tobanka bishan dulqacda halkaasoo lagu dilay ilaa laba boqol oo askari laguna furtay saanad ciidan oo aada u badan sawiro ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee azalaaqa kuna hadashaafka jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa lagu soo bandhigay dhammaan hubkii lagu furtay dagaalkaas waxaana ka mid ahaa afar gaari ah oo nooca gaashaaman laba hoobiya afar dhishiike sagaal r b g labaatan qoryoo dabajeex ah iyo laba boqol iyo lix qoryoo e k forty seven ah waxaa sidoo kale ka mid ahaa gaadiidka lagula wareegay dagaalkan laba iyo toban mooto oo nooca lablugood ahaa howlgalkan oo ay bogaadiyeen hogaamiyaasha jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa noqonaya mid ka mid a malaaximtii ugu cuslaa ee jihaadiyiinta ku tallaabsan tan iyo sanadkan wuxuuna baal dahaba ka gelayaa taariikhda halgan ee futuuxaadka waddamada saaxilka afrika warkii dhegeystayaal duhurnimadan aad kala socoteen radio alfurqaan waynageynta dhegeysiga warkeena duhurna dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin